alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah ama bacd waa tixaniheennii ahaay maxaan ka digtoonaanaa qeybtii afraad alla wuxuu noo abuuray inaan keligiis caabudno wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun jinniga iyo insiga uma aanan abuurin buu alla leeyahay inay icaabudaan ma ogi oo cibaadada ii keli yeelaan rasuul walbana waxa uu alla la soo diri jiray icbud ullaha wajtanibu taaquut inuu dadkiisi u sheego alla keliya caabuda taaquutna ka fogaada waa wixii la weyneeyo xaqdarro lagu weyneeyo oo wax la caabudo ah ama wax la raaco ah marka icbud ullah maa lakum min ilaahin hayruh ay rusushu dhihi jireen mar walba dad yahow allah keliya caabuda ku xaq lagu caabudo malihidiin oon allah ahayn waana islaamkii asalkiisi towxiidka islaamka asal u ah bunya alislaamu calaa khamsin waa kii xadiidkii saxiixa ah uu ahaa ina alislaama bunya calaa khamsin islaamkii shan baa lagu dhisay shahaadata an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah kaasaa ugu horrey rukni ugu horreeya waa kaa rukni ugu horreeya islaamku waa kaa marka qofka fardiga ee keliga ah iyo mujtamacu intaba way u baahan yihiin siay u liibaanaan adduuniya aakhiraba inay towxiidka ku dadaalaan sababtoo wa wixina loo abuuray si macnaha khayr iyo nabadgelyo iyo xasilooni aan u helno dadka marka fitradoodu waa inay saliim ahaataa oo shirkiga ay ka fogaadaan sababtoo shirkigu waa dembigii ugu weynaayo alle lagu caasinayo waay shaydaanku marka meeshaa aad buu marka ugu dadaalay dadkii siduu uga fogeyn lahaa towxiidka sida ibnu cabaas uu leeyahay oo bukhaari uu ka soo wariyey dadku waxay ku sugnaayeen towxiidkii toban qarni markaasaa shaydaan u yimid oo uu towxiidkii ka leexiyey ibnu cabaas maruu ka hadlayey aayadda suuratu nuux ku jirta ee alla uu yidhi waqaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuta wayacuuqa wanasra kuwii gaalada ahaa ayaa nebiyullaahi nuux khilaafaaya markaas waxay leeyihiin waxaan aad caabudaysaan ha ka teginina haysta oo ku dheganaada hana ka teginina sanamkii waddi ahaa iyo suwaac iyo yaquuth iyo yacuuq iyo nasr ibnu cabaas markuu ka hadlaya aayaddan wuxuu yidhi haadihi asmaa'u rijaalin saalixiina min qowmi nuux kuwaani waa magacyo rag wanaagsan oo reer nuux ka mid ahaa falamaa halakuu markii ay halaagsameen awxa shaytaanu ilaa qowmihim shaytaankiibaa dadkii ka dambeeyey dadkaas u waxyooday oo dhegta wuxugu sheegay an insibuu ilaa majaarisihim alatii kaanuu yajlisuuna fiiha ka taaga buu yiri meelihii farfariisan jireen alle ku caabudi jireen yani dhagaxyo iyo ka sameeya iyo maaragtay waxyaabo aad ku xasuusataan wasamuuha biasmaa'ihim magacyadoodina ku magacaaba fafacaluu sidii bay sameeyeen walam tucbad lama caabudin ile marka hore dareen baa jiray dadku waxbay fahamsanaayeen shirkigu dhaqso uma soo gelaynin xataa idaa halaka ulaa'ika kuwii sidaas sameeyey ee dhagaxdaas waxaasoo kale meesha taagay markay dhinteen oo nusiya alcilmu cilmigii la halmaamay cubidat dhagaxyadii la sameeyey waaba la caabudaba oo la leeyahy dhagaxyadaas waxay u taagan yihiin oo ayna xusuusinayaan raggii wa wanaagsanaa markii hore waxaa lalaha cibaadadooda keliyana xusuusanaan u baahanna kadibna wuxuu shaydaankii gaarsiiyey inay caabudaanba marka talaxtag lagu talax tegay dadwa wanaagsanaa oo la barakaysanaayo oo marka marka midkood uu dhinto sawirkiisii maaragtay la samaysanaayo la isku mamasaxaayo shaydaankii baa dadkii u qurxinaya markaasi dadkii marka taas waxay u noqotaba diin bay u noqotay oo dadkii waaweynaana ay ku duqoobeen kuwa yaryaraana ay ku dhalinyaroobeen marka nabiyullaahi nuux dadkaas wuxuu u yeerayey sagaal boqol iyo konton sano iyo towxiidka alle ugu yeerayay iyo inay waxaas alle ka soo haray ay faraha ka qaadaan waa ay dhegeysteen dheghay ka furaysteen waa isweynaysiiyeen dad yar unbaa maaragta rumeeyey kadibna alle waaba waa kii halaagay dadka oo dhanba oo waxaa laga soo reebay dadkii nabiyullaahi nuux iyo dad yar oo rumeeyey intii kale waa halaagmeen biyaa lagu maashoodiyey marka xadgudubku waa maxay huluwi maxaa la yidhaahdaa waa xaddi oo laga baxo yani wixii alla ku faray oo aad maaragtay sidii ay ahayd u ilaashan weyso oo aad wax ku darto duqyaan baa la yidhahdaa marka waa ghuluwi yaa ahla alkitaabi laa takluu fii diinikum yaa allow yiri ahlukitaabki waa looga digay inay diinkoodii ku talax tagaan yani wixii la idin soo hdimeeyey ha dhaafinina laleeyahay ahlukitaabka laga hadlayana waa yahuud iyo nasaaro inay marka diinkoodii ku talax tagaan yaa loo diiday annagana sidoo kale waan loo diiday xadgudubka oo nebigeenni baa alla wuxuu ku yidhi fastaqiim kamaa umirta waman taaba macaka adiga iyo dadka maaragtay ku raacayba oo alla u noqda adiga la jirkaada u toosnaada sidii laydin faray u toosnaada walaa tatqow hana xadgudbinina inahu bimaa tacmaluuna basiir marka nimankan kiristaanka ah xadgudubku waa uu ku batay oo nabiyullaahi ciisa ay nebinimadii intay ka saareen iyo waxay gaarsiiyeen inay kulla caabudo ka dhigtaan sidii alla u caabudayona kale u caabudaan markaasay dadkii odayaasha ka ahaa diintaasna waxay yidhaahdeen waa macsuumiinoo ma khaldamaan wax allo waxay ku hadlaan waa lagu raacaa bay yidhahdeen ama xaq ha noqdaan ama baatil ha noqdaana yuhuuddii baa marka dhinaca kale iyaduna istaagtay oo nabiyullaahi ciisa waxay yidhaahdeen maba ahaba wiil maaragtay xalaal ku dhashay maba ahaba ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen qofkii ummaddan ka mida ee yahuudiya nasaara ku dayda oo diinkii ku xadgudba talax tag sameeya ama xaddii maaragtay ka baxa ifraad sameeya ama gaboodfal sameeya ee ku shabaha yahuudiya nasaare taas iyaguba marka shabaha culimadu marka waxay leeyihiin waa sida khawaarijtii oo kale ee diinkii ka siibtay ee wakhtigii cali bin abi taalib uu joogay allah ka raali noqdee soo baxay ee cali uu la dagaalamay markay muslimiinta ku baxeen oo ay hubka u qaateen dagaalkii uu cali la dagaalamayna wuxuu ahaa mid alla uu amray buu ahaa dagaalkii cali uu la dagaalamayna mid rasuulku sal ly slm uu amray buu ahaa sida maaragtay axaadiistii saxiixa ahayd ku jirta toban weji ka badan kusoo aroortay waxaana ugu badan maaragtay saxiix muslim aada u soo arooriy arooriyey ee aada u soo arooriyey axaadiista khawaarijta taa waxaa kaloo lamida kuwa diinkooda ku talax tegay ee nimanka shiicada la yidhaahda ah ama raafido lagu magacaabo darajaadkooduba ha kala duwanaadaan niman qadariye la yidhaahdo oo qadarka alla inkiray oo inu alla waxa hadda dhacayo hore u qoray yay diidan yihiin ama wax walbaba alla u abuuro waxyaabaha qaarkood alla ma abuuray leeyihiin nimanka jahmiyada la yidhaahdo ee magacyadii alle iyo tilmaamihiisiiba iska dafiray nimanka muctasilada la yidhaahdo ee tilmaamihii alloo dhan wada dafiray kulligood quluub bay sameeyeen marka xadgudub bay sameeyeen marka dii waktiga rasuulka sal l slam la arkay dad islaamkii u nisbe sheeganaya oo haddana diinkii ka siibtay likhaarijigii uu horeeyey ee maaragtay madhabkan khawaarijta uu ka soo muuqday uu maaragtay ninkaas watigaas wakhtiga rasuulkuuba joogay sal ly slam marka waxaa dhici karta qof islaamkii iyo sunnadii u nisbe sheeganaya ahlu sunnan ahay leh wakhtiyadan dambe inuu isaguna islaamkii ka siibto sababaha islaamka looga siibanayo waa maxay waa waxaas shaydaanku uu qurxinayo oo xadgudubka iyo talax taggan la samaynayo ah oo allana uu naga reeba rasuulku wuxuu yihi sala allah alay slam sida xadiidkii bukhaari uu weriyey ku jirtay laa tutruunii aniga ammaanta hayga badbadinina buu yihi rasuulka sal l slam oo ha ku talax teginina kamaa atrat inasaara bna maryam sida nimankii kiristaanka ahaa ay nebiyullaahi ciisa xadda uga saareen fa inamaa ana cabdun anigu waxaan addoon alla ahayn maahi faquuluu waxaad tidhahdaan cabdullaahi wa rasuuluh addoonkii alle iyo rasuulkiisi rasuulnimadaas yaa alla uu siiyey rasuulka sal slam aad buu qiimo badnaa dhinac walba laakiinse maaragtay wuxuu dadka uga duwanaa waa rasuulnimada ee ma ahan in alla laga dhigto oo la caabudo mana ogolayn rasuulka sal taas ma aanu ogolayn waxaa kaloo maaragtay sunanka qaarkood lagu weriyey xadiidka ibn cabaas in rasuulka sal slm uu yidhi waiyaakum alguluwa talax taggi yaan idinkaga digayaa buu yidhi fa inamaa ahlaka man kaana qablakum alguluw dadkii adinka idinka horreeyey iyo ummadihii idinka horreeyey waxaa halaagay oo sabab u noqday inay halaagsamaan oo baaba'aan waa xadgudubka ay sameeyeen iyo guluwiga ay sameeyeen marka guluwigi muxuu keenay in cibaadadii alla u mudnaa duulal kale la siiyo wax marka alla rususha uu soo diraayo waxay ahayd in dadkii maaragtay laga leexiyo inay addoomma caabudaan oo loo leexiyo inay allah caabudaan marka waxna loo abuuray annaga waa inaan allah keliya caabudno allihina abuurtay isagaa naga og waxa annaga munaasabka noo ah waxa noo wanaagsan alla isagaa naga og cibaadadaas yaa naloo abuuray nalooma abuurin inaan cunto iyo cabid keliya ku mashquulno nalooma abuurin inaan ciyaar iyo wax noocaasoo kale keliya ku mashquulno ee waxaa naloo abuuray xikmad weyn oo ah allah inaan cibaadadii u saafi yeelno adduunkanna aan ku camirno wanaag iyo khayr oo sharta aan ka fogaano oo aan iska ilaalino marka qofku waa inuu gartaa xaqa alle uu ku leeyahay waa rabbigiis waa inuu gartaa oo uu si saxa u caabudaa wax maarata baniaadamkan adduunkan loo keenayba waa saas wixii marka dhulka iyo cirka ku jiraba waa loo sakhiray baniaadamkii si macnaha xikmadaas loo xaqiijiyo marka allah waxaan hayn in la caabudo waa fitradii saxda ahayd oo la khilaafay diinkii saxda ahaa oo la khilaafay diintii ay isku waafaqsanaayeen rususha ilaahay oo dhan oo laga hor yimid bay noqonaysaa marka alle ayaa rabbi noo ahaa naga isaga keliya cibaado naga mudan bani aadan cibaado nagama mudna xayawaana cibaado nagama mudna malaa'igi cibaado nagama mudna cibaado kastoo allah waxaan ahayn la caabudaana waa wax shaydaan dadka u qurxiyey marka shaydaan baa dadka ka guulaystay marka ay maaragtay qaar kamiduhu ay caabudeen allah waxaan ahayn sidaa darteed alla wuxuu yidhi alam axad ilaykum ya bani aadama anlaa tacbudu shayطaana inahu lakum caduwu mubiin miyaanan ballan idinla gelin ba alla u leeyahay reer bani aadanow inaadan caabudinina shayطaan isagu wuxuu idin yahay cadow cad buu idin yahay waan icbuduunii aniga keliya caabuda miyaanan ballan idinkula gelin hada siraatu mustaqiim kaasaa jidki toosan ah marka cibaado kasta oo aan allah marat dhinaciisa lala aadin magac kastaba ha loo yeelee ama dhagax ha la caabudo ama malag ha la caabudo ama geed ha la caabudee waa wax shaydaan dadka uu qurxiyey waxay noqonaysaa marka shaydaanu la caabudo bay noqonaysaa marka shaydaanka in lagu ateeca ma aha huluwi in lagu ateeca ma aha ilaahay keyrkiis in la caabudo in lagu ateeca ma aha waa in laga digtoonaadaa mar walba qofkiina uu bartaa diintiisi u bartaa iyo towxiidkii si uu uga badbaado shaydaankaas cadowga u ah lumintiisa iyo inuu u qurxiyo shirkigii iyo alle khayrkiis inuu caabudo wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online